bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhowlsayaal waliba ka dhawaasana warka miinima ee idaacadda raadiyaha warsan qodobada idinka dhegi doontaan awnimaadon warkaha miinimo dhugunsayaal waliba ku mid ahaa maamulka degmada fasax dheere oo baydhabo booqasho nrooga oo kulamana la leh maamulka nkasareey ee koonfur galbeedka soomaaliya barnaamijka lankamaga dari noogarbax oo dood cilmiyeed eh oo xalay kafurumi ama lakadaafuri baydhabo qalbidhagax oo shaaci shakhsiyaadkii fududeeyay in etoobiya laka wareejiye sirlanku hadalaya xafilyowka murunta xuduuda dalka oo laka qabadahaya muqdisho maamulka gobolka banaadir oo xaragga ku jari saldhigga laka hirgeliyey mid ku mid ah degmooyinka gobolkaasi kulanlanka magdari xasilinta deegaanada hirshabeelle oo laka qabaday beledweyne xayiraadii dowladda sacuudiya iyo saartii xoolo soomaaliya oo laku qaaday ra-iisul wasaar ku-xigeenka soomaaliya oo dalka maritania kala kulami gudoomiyaha midowda afrika qodobada caalamka idinka dhigi doonta warkaha miinmudhugun sia waliba ku mid ah caruur la waysanaaye oo yonoryin laheli iyo madawiinaga dalka maraykanka trump oo nhanjabi ururka ganacsatada adduunka
warsan media network waxay idiin soo tebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxa warsan media network
sadida bilo todobaad ee sanada labada kun iyo tomiyo siheedka dhugunsidayaal hameenimo iyo bahay tuwo talaado arbaaniyaha galahaytan diyaar garooba warkii oo faahfaahsan maamulka degmada qansax dheere oo baydhabo booqasho nrooga kulamana labaladahayaan maamulka ankasarey ee koonfur galbeeda war kuwan walibaa nin faahfaahayay waryaheena cabdulaahi nuur aadan jicilow ciidan ebdi goobana gudoomiyaga degmada qasadheere ee gobolka baay oo safarshaga karooga magaalada baydhabo weliba waraysiisu siiyay idaacadda warsan wareenuusa ku warbiyey safarka kiijay ee baydhabo usaka kooyi is-oona sheegay ujeedka ankawiin in yeerta sidii degmada qasadheere lanku hirgelin lahay saldhig booliis oo degmada laku dhisow iyo weliba in magaalada lang hela nalalka iriidaka shagayow ee langorodow solar systemka sida usa sheegay gudoomiya eedan eedgoogana idaacadda warsan haka dhawo safarka kiigaywaanganaha ujeedo gadanalaye marka markan hore ku qaadana saddex qodob ku qaadee muhiimada koowaad way haytay in degmada qasadheer aan helna ciidankii saldhiga booliiska degmada qasadheer iyo gaajay inuuna hel secondly inuuna helna ciidamadii asluubta xabsiga degmada qasadheer inuuna helna iyo in degmada unan helna solar light inuunan helna socodka kiga damanaha isoo ujeedo gadan leye laakiin may ka koobaan insha allah sideedan qodob qasadheer iyo muddo sanade goodoonka jarta taasoo al-shabaab indiidii in magaalada iyo galaan baabuurta raashinka unwada magaalada welina taasheentay in nololo dadka ariiri galla weliba ka tala jarne in maamulka koonfur galbeed una kula hadalna sidii lanfuru lahay jidka dheer ee hariiriyow baydhabiya kasidheera walina hadda ciidanka degmada inas diyaariyeena sidii iyo howlgalkaasa giibankunagada lahaayeen yeeri gudoomiyaga degmada kasidheera ciidan eedagoogana
taas laga marmaamo sida qorshaha guud in jidkaas la furo oo dhaqdhaqaaqshay la helo danta guud oo shacabka dowlad goboleed koonfur galbeeda ka jirta danta dowlada koonfur galbeeda ka jirta danta umada guud ahaaneed gobolka ka jirta tan degmada qasadheeri ka jirta laakiin way isxasuusiyaan macnaha jidkaas furitaanshay wayga angaahanya qorshe angaahanya oo heer federaal ah heer dowlad goboleed heer gobol heer degma yaangahay intaas haddii lain helna waygo wanaha wanagadaw jidkaas jid la furi oo shaqeeyo karo wanaha joogtaan shaqeeya wanagadaw sideena way jeelna xillo kasta dhiyado dhigudhac kasta waqti kasta qaadata waygaa rajeeyaana in wanaha leen helo qorshe tagagal leh muddo dheer leh suurtageliyaw inay macnaha haddii mar howlaasla gala in macnaha walhankunana suurtageliya wanaha qorshageeyi galankaas guda wada dokumenti ahaan aan qeybiyii doon haddii ilahay raallakana qorshehayna ka jira uso-oo hadalgiisii wadada gudoomiyaga weliba uuse sheegay in ammaanka gudo magaalada kasadheera iyo eta tooliska hadlahay kora islamarkaasna ciidankiiu ku howlgalaayaan dhiniyaalka magaalada sida markale uuse ka waramow gudoomiyaga degmada kasadheera walaalkay horta arniga guud ahaana degmada kasadheera iyadaa faylay kalayska hadlayo koro haddii macnaha layska hadlayo korno shacabkana ngaroogu fadno hay-ado samafalkana ngaroogu fadno guud ahaan dee adduunka oo dhan macnaha washington d c oo wal ku dhiyaayaan aragtii ee france caasimada ee wala kudhiye weelkaasoo adduunka ee daafo oo dhan oo wala kudhiyaayan weerar iyo way gashalayeen macnaha gaadni shalayeen ururkan gumaadka umada Soomaaliyeed oo ugus mee urur hadda macnaha geeka awood laho xillan macnaha iska aadiyo degmooyinka macnaha qaybaha iska aadiyo mee gaashan guurays inay macnaha laga weeg saddex weeg gil oo kale isu saruriye weelo ka dhaqaaji suurta galaas oo nasiib wanaag is goradaan degmadaydana waa in gadata sidii gaaray ka wareegsan qalshaaqna hanuunta ruuqa oo islaamiyiin iyo nagoradaas oo nagordaan dhiidi nasiib darro ka xunga in macnaha ciidan hooyda xaruntisan hooyda gurush naaliska afar in iyo gaadna ku sugeen jarta laakiin maray waxna waa reema jarta xaqiijiye marar badan oo la iska day in laka dhagaaga furowka jidka gasa dheeraa iyo ansuurowna sabab walba jarto ilow gasa dheeraa waliba iyo ku hertay tartanka degmooyinka kale ee gobolka baay sida magaalooyinka gobolka oo la ku hirgeliyey adeegyo badan sida nalalka iriidaka shagayow ee soolarka ilow dhase dheer weli mahelna adeegyadaas taasna waliba sababan aha go-doonka iyo kajarta barnaamijka dhankamada dari noogarbaah oo dood cilmiyeed ee waliba xalay la kadaahfuray baydhabo mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo warkunin faahfaahiye kulankamada dari noogarba oo ha ku qiib galeen xildhibaano walgorod wariyayaal iyo qiibo kale ee bulshada iyo ku dhihi beledkun baydhabo mayba liisku weydiyaayay su-aale ee dambadan haanase ku wajahnayeen wariyaalka xildhibaanada taasoo ka eedan sidii loo hormari lahay afmaamayka iyo walaalanku gaabi xildhibaan idriis cabdidhakhtar oo ku mid ah mudanayaalka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo sharaxay ujeedada kulankaas lahan abaabuli dadkii ha ku qiibgali i su-aaloobi lis weydii
barnaamijka horta walahaay kulan oo noo garba ah oo macnaha bilinka magac dari oo toddobaadkii mar laga wado hadda kora bilawni maalintii bililiti jun iyo bilawni waa tii mas-uuliyiintii gudoomiyii degmada ku qayb galay taliyii booliiska ku qayb galay oo su-aalo badan la weydiyaay oo kanu mayleraa wala su-aal la weydiyaay aqoon-yahanada koonfurta soomaaliya iyo wariyaasha mayleraa mas-uuliyiinta wariyaasha oo gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenadii iyo wariyaashii iyo wariye oo mayleraa awal wariyahaada jirtay gabarti marian zayla iyo walaha ku qayb galay mayleraa gudoomiyihii midooda jaamacadaha kalaay markaan su-aalo oo furahayt oo noo garba e barnaamijka noo garba lere qof walba iyo la weydiiyey walahi insha allah tuubyaan in hataa una sheegno mas-uuliyiinta inkasaraysa oo madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasaarado wasiiradiiyo su-aalo badan la weydiiyey walaagi laqoobad iyo walaagi linqoban walaagi dhaliilah walaagi oo dhaliilinhayna in bulshada dareenta mayleraa horumarka la deeri iyo horumar maylin deeri waaye iyo su-aalo badana jareen hataa un xildhibaan ahaan mayleraa su-aalo badana la weydiiyey qof walba su-aalagaasa la weydiiyay oo meelin isku kooy inaga war tusaale ahaan wala la weydiiyey warbaahintiina warfaafinta wala la weydiiyey waayo heesagun mayka lahayn saaro waaye iyo gabayada iyo geeraarada oo heeso kale lahayn saaro waaye waayo idaacadda mayleraa culamaaudiin mayleraa dhiniga diinta maylera haddii lin fiiriyo gobolada kale dadkiinka qatarsan in deegaankan ku jeedan sheekh xasan iyo sheekh aadan siciid iyo culimadii beledka baydhabo mayleraa lahaynsaaro waaye su-aalagaas wala la weydiiyey warfaafintii iyo la weydiiyey aqoon-yahanadii wala la weydiiyey in mayleraa sitanka warqabtan sagaal boqol sagaal iyo koodii sagaal iyo lamadii joornaal lahasaare eratam leraa iyo baydhabo leraa hadii bilowtan oo labaatan todoba sana joornaal lahaynsaaro waaye oo afku mayka korlin ku qaado waaye su-aalo badan oo kasaabsan dadka la weydiyaay meel wala isku kooyay dad badan oo aqoon-yahana iyo meel ay dad badan aqooyan barnaamijkana saasaa ka daray kulankiin ka horeeyay ee t j laka goboda baydhabo may baana lagu ku hadlaaye sidii loo horumari lahay afka mayga kaasoo kaasoo eh luuqada horumaryowka afmaymayga kaasoo hataangmaada koo dardar culus ka dareera waana hata lansuubi jornaalanka magadare afmaal kaasoo gibiin ku qaado doona akhriyowka iyo qoraalka lahjada afmaymayga taasoo hatangnagga too dadka la qobsado hayaan isticmaal yaniyooba bilaaween iyo oo fariimo mobeelo in iska qoraayaanna marmarkoo iyo oo fariimo mobeelka in iska qoraayaanna iyo iyin haanoo la fahmaaw waana la akhriyi karo dadkana ka dhiirido hayaan sidii afmaymayga usan dhaqan gala lahay qalbidhagax oo shaaciyay shakhsiyaadkii fududeeyay in etoobiya lang wareejiyo warkan waliba nin faafahayaase shukri ismaaciil axmed maalmo kureed cabdikariin sheekh muuse qalbidhaga iyo markila kusidi xabsigii usakajari iyowayba usu ku hadalay dadkii kalugta lahay ama ku dambaytay inta laka wareeji dowlada etoobiya qalbidhaga wayba utu sheegay inta ciidamo ku tirsan nabad sugidda soomaaliya iyo ku qoobadeen magaalada gaalkaya isla markaana muddaseda bere e uuse ka hirinaya meelaskureedna lasii wareejiya xabsiga godka jalaco ee magaalada muqdisho wayba saasoo kale sheegay muddadii uuse ka hirinaya gaalkacyo iyo muqdisho ee litidber ee litiberhaiti iyo ogaadeen madaxdanka sarayta dowladda balse iyo go-aankii laka wareejiyo la hayeen limaalmood kureed uuse ogacmo iyo hindho ku hiran iyo landuuli etoobiya xarigeyga de waxaa iska lahaa qoladii maamulkii farmaajo waxaa hawsheeda gacanta ku hayay hay-adda nabad sugidda sambulisa madaxda ka ahaa gaalkayo iyada iga soo qabtay isu dhexdayn bay igu hayeen dhibaato badan bay runtii igu geysteen markaa kadib anigoo katiina waysanoon dadweyne bay xamar ii soo qaadeen midka jidaho waa laigu riday saddexdayn baa laigu hayay lix iyo labaatankii bishii agosto ee sanadkii hore ayaa baqal salaad subax midka laga soo saaray anigoo indhaha ka xiran gacmahana ka xiran sidaasna laigu wareejiyey ciidamada etoobiya muddadii aan xidhnaa oo lix derbiyaheed ahayd soomaaliya waa saddexana xamar ku xidhnaa lix saddexana aan gaalkacyo ku xidhnaa waxay la tahay mas-uuliyaadku way ogaan kareen sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nabad sugidda iyo adkaale oo ka agraweyda marka siday uga tashadeen iyo go-aanka qaabka ay wada qaateen ma garan karno laakiin mas-uulka ugu dhiga gacanta iyo haye ciidankiisu haye maamulahaya hawsha waa taliya nabad sugidda sanbareshi madaxda kalena hadee waxaan filayaa alqiyaasi karaa inay taladu ka dhaxayso laakiin mid walba miisaanka doorku ku leeyahay balwaan ogaan doona insha allah gabagabadii uuse osii hadalaay weyba usu sheegay intii dhowaan uuse an duulu doona magaalada nairobi ee dalka kenya saasoo kalen uuse sheegay intii meelaas usan ka booqada weheladiisi asxaabtiisa kureedna uuse hagnagada doona guda soomaaliya maalmaha hadda waxaan sii diyaarin doonaa insha allahu tacaala safar aan sii mari doono nairobi markaa kadib waxaan soo booqan doonaa shacbiga soomaaliyeed iyo garayaashiisa oo runtii xoloshadayni xaraaladooda meel aada u badan ay gaadhay garab istaagay heel iyo hooba aniga ilmahaygii heelkaygii iyo qadiyadaba runtii aada u garab istaagay waxaananahay walaalka soomaaliyeed oo si fiican loogu hiiliyey waxayna dadka soomaaliyeed xaq ugu leeyihiin insha allah inaan intaan gaari karana soo booqdo lasoo maaragtay saxada la qaybsado sidaan dhamaantan u faraxsannahay u faraxsan yihiin markaa insha allah waan lasoo qaybsan doonaa inahaasaan soo hormari doonaa haddii aa la yidhaahdo walaalka intii aan ka gaari karo intaan soo salaami karo intaan dadka soomaaliyeed aanu soo taanageyin karo inahaas oo dhan waan marmari doonaa insha allahu tacaala safarkaygana wuxuu ka bilaaban doonaa cabdisaabadka nairobi ilaa iyo soomaaliya intaasaan mari doonaa wixii intaa igu xigana waanu marki doonaa haddii aa la yidhaahdo cabdikariin sheekh muuse qalbidhaga iyo markii sida rasmi lan xaqijinti laka wareejiyay dowlada etoobiya wayba ku dhalatay xiiso siyaasadeeda iyo ana xiligaas iyo ana xiligaas u haytay bili agost ee sanadkii bahi lamada kuntum iyo todobadii golo wasiirada soomaaliya shariyo kuweel dhadhan iyo ka sheegeen inti qalbidhaga uusa ku tirsanyee ururka argagixisada kaasoo laka magacaabo oonalefa shirlan ku hadalaya xasilinta muranka xuduuda dalka oo laka qabadahayo muqdisho cabdirashiid rashka ayaa warkuhnin faahfaahiye magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa weliba laka qaban qaabiyahaya shirlan ku hadalow murunka kuteegan xuduudaha dalka kaasi oo waqto badan wasi qaadadayha shirkunya waliba usa dhiyo doonay afartii ilaa shanta bilan walibana ku qayb galaya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasaaradaha arrimaha gudaha arrimaha dastuurka iyo guddiga joogtada ee xuduudaha qodobadan ku weyn ee shirkaasi ilin ku hadalaya weliba kumida xalinta muranka xuduudaha iyo sidii lan dardargeli lahay arrimuhasaya wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamuud maxamed oo la hadalay warbaahintii weliba usa sheegay inay shirkaasi uusa hal usa naqdi doono arrimo badan oo hada teegin iyo muranka ku teegin xuduudaha dalka muranka ku teegin xuduudaha dalka iyo weliba inta badan usa dhex mare maamul goboleedyada dalka walibana uuse ku dhalade dagaal lamada dhina dhex marowa maamulka gobolka banaadir oo xaraga kujaari saldhig laka hirgeliyey mid ku mid ee degmooyinka gobolkaasi waryaheena cabdifitaax cilka case ee warku muqdisho ku diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriiso oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku baabiyey heshiisyo ay horey u wada galeen ganacsatada ku nool magaalada muqdisho iyo maamuladii ka horeeyey kaasoo lagu kala wareegay goobaha darjiinada iyo beeraha ay ku yaalaan gudaha magaalada muqdisho injineer yiriiso ayaa waxa uu sheegay in dhammaan heshiisyadaas ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin islamarkaana dib lagula noqday heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka darjiinooyinka iyo weliba beeraha sababaha loo baabiyey heshiisyadaas ayuuna ku tilmaamay injineer yiriiso in markii heshiisyada la gelayay aan loo marin tartan furan sidaasna ay sharci daro ku noqdeen waxa uuna ku amray ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho inay dib ay maamulka ugu soo celiyaan goobaha danta guud sida darjiinada iyo beeraha oo uu sheegay inay yihiin kuwo kor u qaadaya bilicda caasimada muddo soddon maalmood gudahooda waxa uu sheegay in cid alaa ciddii cabasho qabta ay la soo xiriiraan maamulka gobolka balse ciddii ka soo horjeysata amarkaasi tallaabo sharcica laga qaadi doono maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in dangood lagu soo celiyo annagoo taas ka duulayno ayaan waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arrintaas aan uga dhabayn lahayn intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas degan in heshiis ay dowladdii hoose markaas jirtay ay la gashay heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga islamarkaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin iyo iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabayn bilicdii caasimadda aan soo celino muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshada u helaan goobo ay ku nastaan hadalka injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriiso ayaa waxauu kusoo beegmayaa xili maamulka gobolka banaadir uu horey u baabiyey heshiisyo ay ka mid ahaayeen mid lagula wareegay barxadda biano libero taasoo ugu dambayntii lagu burburiyey cabdifataax muumin ilkacse warbaahinta warsan radio magaalada muqdisho kulanlanka maadar xasilinta degmada hiirshabeelle oo laka qabadi beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkunin faahfaahiye magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka furmay barnaamij loogu magacdaray xasilinta hirshabeelle oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle furitaanka barnaamijka waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka hiiraan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan khalaafow iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin oo uu horeyntii ka hadlay furitaanka ayaa waxay tilmaameen waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha in ay qabato siminaarkan ama workshopkan lagu tayagelinayo maamulka gobolka bulshada qaybaheeda kala duwan in la gaaro horumar iyo tayeen ay gaari doonaan bulshada kulanka wadatashiga barnaamijka xasilinta maamul goboleedka hirshabeelle waa soo dhowaynaynaa waana baahay horey u haashay maamulka waa kulankii ugu horeeyey ee noociisa ah ee intaan oo qaybood ama ay soo abaabushay oo ay wax ka wado ama intaan loo abaabulay lasoo fariisiyey in maamulka heer gobol heer degmo odayaasheenii dhaqanka ganacsatadeenii aqoon-yahanadii meel intay iskugu yimaadeen laga tashanayo war sidee waxa annaga aan leenahay annagoo haysanna magac isteed aan heer gobol iyo heer degmo heer tuulo heer xaafadeed see uga tashanaa waxaan dhihi karaa waa kulankii ugu qiimaha badnaa oo anigu kolley ka guddoomiye ahaan aan furo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle maxamed caruus oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka ku nool deegaanada hirshabeelle dhammaan la gaarsiin doono barnaamijka loogu magacdaray xasilinta hirshabeelle soomaaliya waxay noqotay federaal federaalna waxaa la yidhi ma state ha la sameeyo adduunka federalismku waa jiryaa meel kastau ka jiraa laakiin wuxuu ka soo bilowdaa hoos koru aadaa annaga keennu koru ka bilowday hoosuu soo aad maadaama uu kor ka bilowday hadda waxaa jira dowlad dhexe iyo waxaa jira maamul goboleed waxaa la rabaa maamulkii in inta la daadejiyo heer degmo heer tuulo heer oo meesha ugu hooseysa la gaarsiiyo waxaa marka la rabaa in la ogaado baahiyaha jira hadda sidaan ognahay beledweyne oo kale biyobaxa kusoo noqnoqoto haddana saddex bilood kabacdi abaara soo gasha laakiin adinka waxaa laga rabaa ool hirshabeelle oo dhan inaad sheegtaan oo degmo degmo iyo tuulo tuulo dul istaagtaan oo tidhahdaan degmo heble waxaasay u baahan tahay tuulo heble waxaasay u baahan tahay waxa baahidaasaa jirta ammaanka dhibkaasaa ka haysto saldhig boliis ma lahan isbitaal ma lahan caafimaad ma lahan macnaha waxaasoo dhan inaad inaad sheegtaan baahida jirto hirshabeel gaar ahaan tan hiiraan haddana inaad sii sheegtaan kadib haddana tan beledweyne inaad sii sheegtaan waxaasoo dhan marka la uruuriyo yaanan hal mar wada fulin ka soo qaad hadda beledweyne degmooyinka ugu horeeya oo la rabo waaye in laga dhiso dowladaha hoose in baahideeda la ogaadaahi waa muhiim mas-uul u hadlay wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa waxa uu tilmaamay dhankiisa waa barnaamij aan ku midaysannahay waa barnaamij xanaan leh oo nidaam loo raaco leh saas darteed aad u aragtaan inaan dhammaanteen aan ku wada idilnahay marka inta badan barnaamijku wuxuu noqon doonaa sida agaasimaha guud uu sheegay discussion iyo wada hadallo sheekh cabdilasmaan radio warsan beledweyne xayiraadii dowladda sacuudiga iyo saartii xoolaha soomaaliya weliba iyana ee taasoo lagu qaaday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaanye warkuhni faahfaahayaasa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo dhirtii daaqa dowlada federaalk soomaaliya mudane sheekh nuur maxamed xasan ya sheegay anti dhoofiyowka xoolo dalka iyo meelfayda mara hayta waana la qaaday xayiraadii saarna anti dhoofiyowka xoolo soomaali ee landhoofi jari dalka sacuudi taasoo la saaray sanadii lamada kuntum iyo lite dalka sacuudi oo ee dalkanka badan oo somalilan ku dhoofiya xoolo nool iyo bilii sebtembar ee sanadkii lamada kuntum iyo todobadii xayiraad saarteen anti landhoofi xoolo nool waana yoon sababayeen anti xoolo soomaaliya qabaan xanuun balse wasaaradda xanaanada xoolo iyo xaqiijaday inti xanuunkaas iyo onqabna xoolo soomaaliya siduusu wasiirka sheegay wayba sheegay wasiirka xanaanada xoolo dhirtii daaqa xukuumadda soomaaliya mudane sheekh nuur maxamed xasan anti labaatiyo afartii bili agost ee sanadkii lamada kuntum iyo todobadii sharyoolo waalidan wasaaradda deegaanka biyo iyo beero dalka sacuudi iyo ha ku bixin qodobo muhiiman ee dalka soomaaliya oo yoonka muhiimsanay danta sacuudiya qirati badqabka iyo caafimaadka xoolo soomaaliya dalalkanka badan ee soomaaliya xoolo nool yandhoofiyaasa wayba kumid aha dalka masar yemen sacuudi carabi iyo cumaan oo xiriir fayda dhinaga dhoofinta kula dhexayta soomaaliya caruur lawaysanaayey waliba iyo onolyin iyo laku helay bohola kooxo samatabiyowka waliba iyo kahowlanaayena sidii tomila mawiil iyo tababaryaasha oo binoonta lugte iyo hansaaro lahaayeen hanase waana laku heli iyo oo nool waan iyo ka dhex jiran boolbi iyo ka jiran dalka thailanda muddo sagaal maalmood ah iyo lawaysanaayey muuqaalo fiidyowe oo laha kuduubi iyo muujiyayeen inay caruurtasay iyo kamuuqutay rafaad badan kooxo samata bixinta iyo weliba go-aan iyo kudeerena inay kooxeysay iyo hadhex mariyaan mariinka iyo biyo iyo kabuuhaan iyadabaan lang isticmaalo qalab anfududayo iyo lahambiilahayey taraam weligu sii dhanhan jabay ururka ganacsatada adduunka madaxweynaha maraykanka donald trump ya sheegay in maraykanka haddii uusan qorshayahayn inay tallaabo isu ku qaado ururka ganacsatada adduunka ah bahaato weliba usiiya ko usan digi waana usan sheegay haddi iyo sifayl iyo nina dhaqamo waayaan waliba una sameeyeen walaag iyo nisuubiyaan siduusa eriyay donald trump oo ku warbiyay kulun usan ku hadalay aqalka cadda xili iyo wada roogeen ra-isul wasaaraha holland ee mark ruty oo maraykanka usa booqdaay weliba madaxweynaha trump kanagay cabashadii la xiriirtay ururka ganacsatada adduunka ee fadhisha useeye magaalada ganeva ee dalka switzerland oo ka sheegay in ururkaasi usa maraykanka si xun usa la dhaqameen dalkiisna usa khasaare badan usa hageliyey warkii isin kudhugunsaasay dhugun sideelhamiinimaado idaacadda warsan intaninka egiya warka waliba saartay shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anoo bilaal hilaal enisaynu socodsiyaay intii waa kunkan lamid ee dhugun sideyaal unareedan ku kulmaan waliba isinkugu tabaysaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu